بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كجدال دادك ميلو فدي سلام نسير ديك مايل لكي مايك دون ميلو مروقاو waa mahadsan tihiin aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa guddoomiyaha baarlamaanka soo dhoweyntiisii maxaa qiimaha badnayd intii wanaagga ahayd ee la wada sheegay ee dadkii hore ee soomaalida iyo saaxiibada soomaalida ay sheegeen ayaan aniga aan la wadaagaa waxaan rabaa si gaara inaan u xuso guddigii farsamada ee hawshan soo dharaandhiriyey odayaashii dhaqanka ee muddada dheer meeshan soo fadhiyey oo u sal adeegay u dulqaatay duruufo kala duwan iyo wakhtiyo dheer iyo maxaanku idhahdaye waxyaabo badan oo mamarka qaarkood qalbigooda aan raalligelin u soo joogay waxaan kaloo rabaa inaan meeshaan aan maanta aad iyo aad uga caddeeyo haddii dadka qaarkiis loo sheegay madaxweynaha maalina meeshaan lagu waxeeyo waa xun yahay waxaasi aanay awalna ma xumayn maantana farxaday ahayd soo dhoweyntiina waa ka mahad celinaya dadka soomaalida ku maamaada aarangeel ninkii la ku durduriyaay ninkii aan dad qaban maxaa ayaa ku mudaaraada siisaba marka waxa waaye soomaaliyada dhismaysa iyo dimuqraadiyadda samaysmaysay ka mid tahay dadku inay ra'yigooda cabiraan intaba qofku ou hadal joogo ama lug ha gubo ama jid ha istaago ama tabeella ha qaato weli waa fiican yahay intaba aanu xabad ridaynin waa fiican yahay maalinta talada ay xumaato waa maalinta xabad hala rida la dhaho iyo maalinta mxuah qof hala dilo oo dhiigha laga keeno la yidhaha maalintaasi maalintaas waxaasi sina kuma fiicnan karaan cudurdaar ma laha maxaanku yidhahdaa aqbalaad ma laha waxa la yidhahda colaadda iyo cunfiga iyo isdilka iyo maxaanku yidhahda magaciisiga ma laha marka muxuu ahaay aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay soo dhoweynta qiimaha badan ee dadka reer baydhabo waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin aad iyo aad ayaan raalli uga nahay maxaa ku irahdaa shucuurtiina sidaad u muujiseen shalay iyo maantaba wax dhibaata iyo horena uma jirin maantana ma jiraan maantana waaba farxad waddo dheeraan soo marnay meel dheeraan ka nimiday maanta waxaan joognaa meel aad iyo aad u qurux badan oo lagu faani karo ma aha keliya dadka reer baydhabo iyo dadka saddexdan gobol laakiin dadka soomaalida o dhan ay ku faani karaanaan joognaa iyadaasna waa ididiila aad iyo aad u fiican oo maxaanku idhahdaay kudaysi mudan sida uu sidaa daata looga dhawaajiyey misaalka hogaaminta dadka in lagu hogaamiyo misaali yani waxaad samaynaysaa si loogu daysado wax weyn waaye waxaad samaysee waa waxaas khaasatan waxaa yani aan caadi ahayn soomaaliya inteeda kale weli aan lagu haynin dhaqanka iyo waxa ka muuqday odayaasha dhaqanka ee muddadii lasoo dhaafay ficilkii iyo dadaalkii iyo isla jirkii iyo maaha dadku inay boqolkiiba boqol hal wax isla rabaan iskula joogaan laakiin spiritka ama rabitaanka in laysla joogo oo meel la wada fadhiyo oo maanta haddii ay culays yeelato berri muxuu ahay ay fududaato oo maanta haddii mid caroodo mid kaloo dabakaca uu la jooga meeshii uu ka soo keeno waxay ahayd dhaqan aad iyo aad u fiican waa idinku bogaadinaynaa waana idinku mahadinaynaa ilaahayna waxaan leenaha ajir xasanaad allah idinka siiyo intaas kadib taariikhdii iyo rabitaanka dadkan iyo waddadii dheeradoo la soo maray iyo dhammaan waa laga soo hadlay rabitaanka keligiis ma shaqaynaayo waa rabnaa roobaa lagu waayey idii la dhihi jira waa waxaan waa rabnaa waan rabnaa laakiin in la qabto oo ficil loo bedelo rabitaankaas ayaa wux ay ku xaqiiqoobayaan si ay soomaaliya nabad iyo dowladnimo u gaarto waxaa ugu muhiimsan mabda'a koobaad ugu muhiimsan waxaa waaye inaan isqaadanno inaan hal qof noqonno oon dhinac walba isku ra'yi ka noqonno muhim ma aha laakiin inaan isku dulqaadanno inaan isqadarinno inaan is soo dhoweynno inaan waddadii shalay oon garanayn wixii shalay soo aragnay inaanan u noqonin waxa muhiimka taas waaye dulqaadka iyo isu dulqaadashadu waa wax weyn qofka inuu kaa ra'yi duwan yahay inuu rabitaankiisa cabiro waxa saxda la ah inuu sheego intaas waa inaad dulqaad u leedaha odan xaqaaqin soo u dhihi karaa saad inta tiraadid aadan daabkaaga soo qaadin waxa muhiimka ah oo ummaday ay ku horumarayso waa intaas aad iyo aad ayaanan muxuu ahay ifafaadihii dulqaadka iyo samirka iyo isqadarintana oo idinkaga muuqdaa sii xoojiya siina adkeeya siina wadaan ergada maanta meeshaan fadhido ee dadka degan saddexdan gobol ay soo wakiisheen maxaa loo soo wakiishay aayaha iyo mustaqbalka jiilka dhalan doonayn weli joogin waxa wanaaggiisa uu ku jiro in ay maanta go'aan ka gaaraan go'aanka maanta aad gaaraysaan sanooyin badan oo mustaqbalka oo soo socda ayaa raadkiisu uu dadka taabanaya midaan maanta dhalanin oo adduunyada aan joogin weli ayuu taabanaya waxaa muhiima marka inaad aad iyo aad u gidgidisid ood gididsid oo maanta xanaaqii ku haayay shalay ninkaa la dirirsanayd kii maalin dhoweyd aad xoogaha luuqa aad isaga soo baxdeen kaad kale ra'yi doonaydeen waxaas inaad intaad meel dhigtaan wiilkii gabadha dhala doona biri ee ku nool saddexdan gobol maxaa maslaxad u ah maxaa horumarkooda keenayo maxaan colaad iyo dagaal gelinaynin inaad kulli dhinac walba intaad ka rogrogtid kadib waxaas waxa kusoo ku suuban aada waxaysid waay maanta waxaad u fadhidaan halkan maalan inaad ka doodaan go-aan aad ka gaartaan dastuurka ay yeelanayso dowladda muxuu aha la raba inay halkan ka dhalato dowlad goboleedka la raba inay halkan ka dhalato maanta baawer ma taagna xoog ma taagna maxaan ku ihahdaa wax kala qaadasho ma taagna waa maxay dastuurku berri sideen u dhaqmi doonaa maanta waxaa loo dejinayaa wax laysku haysta aynu jirinaa la dejinayaa si berri wixii laysku qabsan doono maanta go-aan loogu sii gaaro haddii saas dhacda see u dhaqmaynaa saanaan u dhaqmaynaa haddii saas loo baahdo see u dhaqmaynaa saanaan u dhaqmaynaa waayo dastuurka macnihiisa dhan xigmadiisa dhan waa intaas waxaan rabaa inaad aad iyo aad u gegedisaan waxa kaloo dhan madaxda waa isbedelay ninkii maanta madaxweyne noqdo berri ma noqonaayo kan maanta muxuu ahay dibitaato noqdo xildhibaan noqdo berri ma noqonaayo kan maanta maxaan ku dhaha maamulka meelka galgala berri ma joogaayo kulli waa tegay laakiin dokumentigan dastuurka laleeyahay waa jooga waa oola waa jooga haddii wax meel isi ka noqdaan aan dib u eegis ku samaysana waa laga dooda haddana waa lasii qurxina laakiin waa jooga aan tuurna ee aan bagalaal kasoo bilaawno may ma dhacayso marka waa taas sababta uu muhiim u yahay dokumentiga laleeyahay dastuurka waxaan rabnaa muddo sanad ah iyo ka badan khilaafaa soo jira sidiisabana waxaa la yidhahdaa khilaafku ma fiicna mana xuma wuxuu ku fiicnaadaa ama ku xumaadaa sida loo xaliyo sida loo xaliyaa waxay keeni kartaa inuu xumaado oo laysdilo oo dhiig layska daadiyo oo la kala qaxo oo bilaaya ka dhacdo ama inta laysku garaabo in lays ogolaado lays qaato maxaanku ihahdaa saaxibtinimo cusub iyo maxaanku ihahdaa ay ka dhalato halkaas soomaalidu markii khilaafka xaliso maxaa gabdhaha laysu siin jiray maxaa laysu guursan jiray maxaa laysu dhexgeli jiray mar damba yaanan khilaafkii dhicin oo khilaafkii xiriir iyo cilaaqaad iyo maxaanku ihahdaa walaaltinimo iyo isjacayl ha ka dhasho yay ahayd muhiimadda marka annagu waxaan soo marnay khilaafyo kala duwan oo marba mustawe soo gaarayay magaaladanna waaye aragnadaas waa leedahay sida magaalo kastoo soomaalido kale u leedahay khilaafka markuu xumaado magaaladan waa maanta waa camirada waa la buuxaa laakiin maalmaha jirtay cid la noqotay oo geedka haddaa istaagta wadada laamida xagga qofaa maraya daldhahay oo qof oo dadka ina jooga maanta magaalo camiran degan lagu wada nool yahay dadku usoo socdaan oo maxaan ku rahda loo soo xiisaayo waxaa keenay intaas waa nabadda waaye colaad la-aanta waaye ma aha kala ra'yi duwanaansha la-aan ma aha laakiin waa inaan la isdilaynin waaye oon la kala safnayn oon qad cagaaran la lahayn waaye marka wax kastoo adeeg marka waayahan waa ra'yi kala duwanaanshaan qabnay ra'yi kala duwanaanshii waa soo xalinay waa isku soo dhadhaweynay maanta meeshan waxaa fadhiya dadkii shalay kala ra'yi duwanaa oo dadna saddex gobol qabeen dadna maxaan ku raha lix gobol qabeen xaqiiqada aan ka abaaraynay maanta maxaa samaysmaayo oo soconaayo oo gadmaayo sidaanaan markii dambe isla wada garan waa isku nimid gudoomiyaha hadda waa ka dhawaajiye walaalaha weli madashaan ka maqan waxaan qabaa aad iyo aad in loogu nuglaado loo jiljilcanaado lasoo xerogeliyo loo yeero waxaan ka taliya taladeeda leedihiin la yidhaahdo bannaankay naga joogaan waa ka badannahay waa ka tashannay waa magaciis inaanay dhicin ha loo yeero hadday khasbayso in ergada la badiyo si ayaga ay fadhi weelaan ah la badiyo hadday khasbayso in walax kale oo muxuu ahay wanaag ahoo mxuu la sameeyo ay tahay si ayaga loo hela ha la sameeyo aan isku sii dhowaan laakiin dadka intiisa badan mar walba waxa ay rabaan ay raalli ka yihiin aan yeelno dadka intiisa badan mar walba waxay raalli ka yihiin oo isku raacsan yihiin inta kalena ha yeesho berri muxuu ahay maanta berriyaa kasii fiican berriyaa kasii qurux badan mas-uuliyadda idin saaran marka waa taas dadkii saddexdan gobol deganaay ayaa idinsoo wakiishay aayaheenna iyo mustaqbalkeenna ka taliya idin dheheen sida aad u aragtaan in aayahooda uu sax ku yahay oo maslaxadooda ay ku jirto sameeya dardaarankeedu kaas waa isjiijiig mar dardaaranka qodobka labaad oo aad inaan uga dardaarmo rabo waxa waaye wax na kala geynaayo na kala diraayo colaad keenaayo yaan la samaynin ha laga adkaysto ha laga dhaga adkaysto waxa looga dhaga adkaysan karana waxay tahay waddadaas in laysku nuglaado lays dhegaysto lays ixtiraamo lays qadariyo ka bacdina inta lays wareysto intayna badan maxay raalli ku tahay inta la yidhaahdo inta badan waxay raalli ku tahay in la yeelo gudoomiyaha gudoomiyaha baarlamaanka oday soomaaliyeed soomaali oo dhan oday u ah waaye deegaankaana oday usii awaa weliba waana mas-uuliyadda dalka guursa waa dhex fadhiya waa idinla joogaa wuxuu idinla joogaa niyad samaan meeshaan inay wax u hagaagaan ee maxaan ku ihahdaa inay wuxu toosaan ixtiraamkiisa qadarintiisa u leeyahay dabcan isaguna nin odaya oo dowladnimo muddo dheer kusoo jira waayo dadka rabitaankooda iyo ixtiraamkooda iyo qadarintooda inay ku weyn tahay aan ogahay oo muxuu ahay mar walba oo muxuu ahay dhowraayo oo ouna ouna idiin tootoosinayo idiin hagaajinayo waxaan rajaynayaa in maalin dambe aan isku nimaado oo aan xaflado waaweyn iyo maxaanku idhahdaaye aan samayn doono receptionist aan soo dhoweyn doono muxuu ahay waxayn doono maamulka cusuba meeshaa ka dhashay maalintaas waxaan qabaa ma dheera dadka rabitaankooda waa dareemi karaa toban maalmoodaa la yidhi shanaa la yidhi labaatana si badanaa la yidhi laakiin waxa asalka waa maxay laba bil ha ku yimaado ama laba bil ha ku yimaadee wax noo shaqaynaayo hor u soconaa inay noo dhashaana cunug yar oon kori karno oon kurwey karno oon waxay karno haddii waa soo daahnay wadda dheeraan soo marnay aan soo fududayn karno soo dedeji karno waa sida ugu fiican oo muxuu ahay oo ugu fudud wax walbana in la fududeeyo oo meesha ay ka fudud yihiin laga aado yaa muhiim ah marka garabkiin allaha galo mustaqbalkii iyo aayihii ummadda ee saddexdan gobol oo mujtamaca ama populationka soomaaliya tiro badan oo aad iyo aad u weyn ka ah ayaa garbihiina saaran ilaahayna aakhiro kula xisaabtamaa dadka soomaalida ee saddexdan gobol degan iyo kuwa gobolladan aan deganaynin waa idinku eegayaan waana idinkula xisaabtamayaan mas-uuliyaddaasad qaadeen waa idiinsuu ducaynaynaa in ilaahay idin fududeeyo dowladda federaalka ee soomaaliya waa idin daba taagan tahay waa idin garab taagan tahay rabitaankiinay ku shaqaynay waxaad isla garataanood meeshaan ka soo saartaan kaasaan qaadaynaa aan xambaaraynaa aan meel marinaynaa kaasaan muxuu ahay garab istaagaynaa inuu shaqeeyo uu guulaysto maamulkaas oon weli imaanin waxaa laga hadlowhaa markuu yimaado sidii wax loogu qaban lahaa xafiisyadiisee loo dhisaa tababarkiisee loo siinaa baryaha ugu horreeya inta ku xoogaysanaya see kaalmo muxuu ahay loo siinaa see maxaanku raha loo sii hagaajinaa sidaasaa hadda laga hadlowhaa waxaan rajaynaynaa dowladda federaalka ah ee dhexe iyo beesha caalamka oo amuurahaas ka hadlowhaayo oo lacaga qaarkeed meel u dhigay oo qaar maxaanku idhahdaa hadda u raadiyowhaayo inaan la niyad jibinin oo la dhiirigeliyo oo waxay usoo heliilaan oo usoo cararaan oo yidhahdeen nacam allay leeh mas aniga hadda ka hor waxaan ka soo shaqeeyey maamullo loo dhisay gobolkan iyo gobolka bakool aad iyo aaday u qurux badnaayeen si fiican oo maxaanku idhahdaaye dadku ay raalli ka yihiin aa loo soo sameeyey hal faktor oo aan dhihi karo waa u guulaysan waayo waxay ahayday markii la sameeyey maamulladaasi garab istaagii saxda ay u baahnaayeen inay waayeen ma aynan helin waayo aragnimadaas annagoola marka hadda waxaan ka dhaqaaqaynaa maamulka meeshaan ka samaysmi doono inuu garab istaagii saxda ay u helo gobollada uu gaaro maamulladii kale la sii dhiso lasii xoojiyo dadka adeegyadoodiina muxuu ahay sida ugu dhaqsiya badan lagar waa la taa waa la garab istaagaa meel hadduu soo gaaro maamulkaasaaba ilaahay idinkiisa iskaabaayo isku filnaanaya dhulkan dhul barwaaqo ah oo maxaanku idhahdaa hanti badan iyo khayraad badan le waayo xoolo hadday tahay iyo beer hadday tahay bar hadday tahay intaba leh marka waan rajaynaynaa maalintaas inaan meesha soo gaarno waxaa la yidhi duca dhammaanteed dhirow ah u weyn habaar dhammaanteedna dhilmaa u weyn duca dhammaanteed maamul aad ku midaysan tihiin ood raalli ka tihiin oon laisku dagaalin oon lagu kala qaybsamin inaad keentiin taasaa u weyn taasaan idinku ducaynayna habaar dhammaantiin khilaaf iyo kala carar iyo muxuu ah buuq iyo in xabada laysku rido iyo in laysnaca waaye yaan la waxaysan ahay taas allah idinka koriyo maxaan ku idhaha annagana taasaa ilaahay idin baryaynaa adinkana ilaahay barya mas-uuliyaddana ilaahay la cuskada in ilaahay idiin fududeeyo maamul raalli laga yahay laysku raacsan yahay muddo kooban oo dhow ku samaysma waxaan idinka rajaynayna kaas waaye shirka shir shirka ergada maamul u dhisida saddexda gobol ee koonfur galbeed waa furan yahay